waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa iyo lix qodob oo ku saabsan arrintaas ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay debdemiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta debdemis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta debdemiska tirikoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo boqol afartan iyo toddoba meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si aad sida aad la socotaan booliisku wuxuu wakhti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas wakhtigaas oo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay wakhtigaa maanta ku eg ee arrinta debdemiskana waa u mahadcelina waa waa dadku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhallinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta uu ciidanka booliiska soomaaliyeed baabuur iyo wax kasta ugu deeqayo insha allah odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaaliyana ay ku dayato dadka degan debdemiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeegay goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaanah u guuray goobtii ugu guuray muddo horeba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shalay iyo daraad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn oo ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii debdemiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay boqol iyo afartan kaa meelee gubatay qaab loogu gurmado la waayey in debdemiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynaa in debdemiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ay qabto namber lix waxaan aad ugu mahadcelinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hooshaan lagu guulaysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamiirta ka soo baxda dowladdeenna hooshaan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyey dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamiirta dowladda oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahadceliyo bulshadaas soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan debdemiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay debdemiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnimaa inay goobtaas u banneeyaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed inteedii arrinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyed waxaa idin siinaynaa mahadcelin ballaaran waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansamaa ama awaamiirta ay siin doonaan ciidanka saxaafaddana waxaan leenahay debdemisku bulshadii degneed iyo booliisku way wada shaqeeyeen wuu dhammaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan debdemiska baahida loo qabo naftirkeeda insha allah saxaafadda waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamirtoodna u hoggaansamaan waana mahadsantiin